maanta oo kale dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta akhriska iyo qoraalka dalka soomaaliya oo kasoo baxaya colaadihii sokeeye wasaaradda waxbarashada oo kaashanaysa wasaaradaha saddex maamul goboleed gobolka banaadir iyo hay-adda u s i d ayaa waxay hirgelisay mashruuc loogu magacdaray bar ama baro oo loogu talagalay in wax lagu baro ubadka ka daahay waxbarashada aasaasiga ah qaar ka mid a carruurtaas ayaa hadda dhigta dugsiye qaarkood ay ku yaalaan caasimadda iyo gobollo kale sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o da cabdilcasiis barrow
caruurta ku jira fasalkan sanado hore ma aadi jirin iskuullo sababo la xiriira dhaqaalaha da ahaanna aad ayay ugu muuqdaan inay ka daaheen waxbarashadii aasaasiga ahayd hadda oo ay ka nasiib badan yihiin wakhtiyo hore waxayna macalimiintan ku bixinayaa juhdi badan sida ay wax u qori lahaayeen waxna ay u akhrin lahaayeen sucaado xasan shariif oo ah afar iyo toban jir waxa ay ka mid tahay caruurta fasalkan fadhiya maalin walba iyada iyo laba hablood oo kale oo ay walaala yihiin waxay yimaadaan dugsiga macalin jaamac waxa ay ka mid yihiin ardayda ka faa'iidaysanaya mashruuca bar ama baro oo si wada jira ay isaga kaashanayaan wasaaradda waxbarashada soomaaliya u s aid wasaaradaha maamulada jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo sidoo kale agaasinka waxbarashada ee gobolka banaadir ujeeddada ayaa ah in wax la baro boqol kun oo arday oo ka daahay waxbarashada aasaasiga ah sucaado ayaa ka waramaysa siday u aragto fursadan ay iyada iyo walaalaheedba heleen waa fiican waana ku faraxsanahay ina oo iyo inaa iskuulka aan dhigto oo mutacalim aan naqo oo ardayda kale si aan camal ay naqdaan niyadii waa saafi sida ciyaalkii oo kale inaa wax aan bartaarin cabdulqaadir xasan cabdulle oo ah maamulaha iskuulka macalin jaamac ayaa ka waramaya caruurtan ay iminka waxbarayaan ee ka daahay waxbarashada iyo sida maamulka iyo macalimiintaba ay ugu bixinayaan dadaalka
mashruucan waxbarashada degdega ah waa mashruuc ballaaran ee wadanka dhan ka socda khaasatan iskuul macal jaamacna ka socda mashruucaani wuxuu soo bilowday bisha lixaad ee sanadkaani labada kun iyo kow iyo labaatanka mashruucaani wuxuu ka saacidaa caruurta soomaaliyeed oo ka haray waxbarashada mase aana tegin dugsiyada da-doodana weynaatay
faadimo maxamed xaaji oo ah hooyada dhashay sucaado ayaa waxa ay sheegtay in sababo dhaqaale darteed markii hore ay gabdhaheeda u geyn weysay waxbarashada iskuulaadka laakiin hadda ay timid fursaddii ay gabdhaheeda wax ku baran lahaayeen saddex gabdhaha ii dhigato sagaal jir toban afar jir iyo toban shan jir waana ku faraxsanahay hadday xaafaddaha ii joogeen waxbarasho uma awoodin hadda maasha allah macalin jaama iskuulkiisa aan helnay ilaahay ha noo barakeeyo waalidan hadda niyadeedu waa ii dhisan tahay hadday markaa ciyaalka isdaba kacaayeen oo waxbarashada u socdeen oo ciyaalkiiyo gurihii u joogeen qalbigaan ka khiiroonaayey hadda maasha allah tabaaraka allah waa faraxsanaa waxay tilmaantay in ubadkeeda markii hore aysan waxba qori jirin laakiin ay hadda aada ugu faraxdo markii ay aragto iyagoo wax qoraya waxay ku rajo weyn tahay in geediga waxbarashada ilmaheeda uu gaari doono meel sare islamarkaana ay guulaysan doonaan midba minta muctalima ha ii naqato midda tooreesta ha ii noqoto si ilaahay iiga wada dhigo aan jeclaa haddu ilahay karaama marka hore wax ma qori jirin waxna ma akhri jirin hadda wax qoraal iyo wax akhris iyo aan kasii faa'iiday markaan arko ayagoo buugaata haastaan oo wax akhrinaayaan oo ayagoo isku mashquulsan aadaan u farxaa soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya colaado sukeeya qoysas badan ayaa awoodi waayay in caruurtooda ay waxbarashada ku daraan kuwaas oo hadda ka habsaamay dugsiyada laakiin mashruuca bar ama baro waxa uu hadafkiisu yahay sida la tilmaamay inuu gaaro boqol kun oo caruur ah oo ka habsaamay waxbarashada si hoos loogu dhigo xaddiga dadka aan aqoonta lahayn ee aan waxba akhrin sidoo kalena aan waxba qorin cabdicasiis barrow v o a muqdisho